runtii caafimaad darre aad u baahsana ka jiri jirtay wax badan baana miidiyaha soo taagnayn annagoo ka sheekayna xaaladda ceeldibir waxaa ka dhacay kiis shalay foog gabadh ayaa ku umushay laba ilmoodoo mataanaa sidey mid ka mid a ayaa wuxuu dhashay afar saaca subaxnimo kii kaleetana waa la xalli waayey isagoo ay qayb ka mid ihi bannaanka joogto ayaa kiigsaas la xalli waayey waxay noqotay maadaama aysan ka jirin xarumo caafimaad oo dhakhaatiir caalamihiis joogto baa waxaa ambalaas looga diray gaalkacyo baabuurna looga soo qaada meeshaas meel kilomitir jirta buu ku yaallaa dhex baa looga hortegey goor gaabanoo shalay galabaa waxaa la keenay degmada gaalkacyo istaalka markii la keeno gabadhii xugun ilaahay waa isku dhimatay iyadoo ilmihii kuwana laga daba sida loo imataanood kuwana ay weli ku jiraan bay ku dhimatay ilaahay waxaan leenaha u naxariisto uga taxsiinahayaa qoyskii iyo heladii gaarka aheedoo ay ka baxday si gaara waxaan rabaa inaan baaqa ugu diro dowladda galmudug wasaaradda caafimaadka ee galmudug heer gobol iyo heer wasaaradeed wasaaradda caafimaadka ee federaalka dhammaan kiisaskaasoo kaleeto ayaa ka dhaca maalin kasta ceeldibir runtii waana soo gudbanaa intii karaankeenna waxaan rabnaa inaan u sheegno maadaama akhbaara hore aan fuli jirnay dhibaatadaas dadka muslimiinta haysata oo mas-uuliyadda idinku aa u haysaan waxaan codsanaynaa inaa idinkoo mas-uuliyaddiina gudanahaya una naxaya hooyooyinkaas kilomitir ka shisha looga soo qaadahayo baabuurta inaad u dadaashaan sidoo kaleeto bahda caafimaadka hadday tahay hay-adaha iyo hadday tahay ururada ka shaqeeyaba waxaan leeyahay sidoo kaleeto meeshaas waxaa ka jirta caqabad aad u daran oo caafimaad waxaan codsanaynaa anigoo ku hadlaya afka reer ceeldibir dhammaantood waxaan codsanaynaa in dadkaas laga soo gaaro